bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan duhur wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan duhur wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada daljir waa maalin sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha janawari sannadda labada kun iyo toddobiiyo tobanka barnaamijka duhurnimo ee xulashada daljir waxaa maanta idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis arrimaha ugu waaweyn ee maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
laba wiiloo isla dhashay oo walaalo ah oo maaragtay lama dhalasho dhashood kala dhashay iyo shan iyo labaatan neef oo geela ayaa halkaas ku dilay ciidamada amison oo laba wiil oo walaala ah ku dilay gobolka shabeellada hoose oo lagu hoggaamiyo inay hesho madax waddankan hoggaaminaysa jeebkooda ka weyn qarankan iyo ummaddan u daqmanaysa dareensan dhibka weyn oo dhacay musharax cali xaaji warsame oo sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay hoggaamiye ka weyn jeebkiisa sheekh shibili oo ka mid ah mashaa'ikhda soomaaliyeed oo xildhibaanada soomaaliya uga digay lacagta laaluushka ah ee xiliyada doorashada cabdiqaydid oo fariin u diray baarlamaanka cusub ee soomaaliya maxamed cali ameerik oo ka xog warramay macnaha isbahaysi ay musharaxiintu ku samaysteen magaalada muqdisho iyo waxa laga filan karo doorashada soomaaliya waxaa intaas dheer warar kale oo la xidhiira arrimaha soomaaliya barnaamijka xulashada daljir waxauu idinka imaanaya magaalada muqdisho magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan heerarka f m ee soomaaliya aan ku leenahay adduunkana barta internetka ee daljir dotcom hase yeeshee ku soo dhowaada warkii mahadsanid maxaa cabdulaahi kooshin wararka imaanaya degmada baraw ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada amisom ay ku dileen laba wiil oo walaalaha deegaanka wareermale oo hoostaga degmada barawe bashiir maxamed yuusuf guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda ee degmada barawe ayaa raadiyo daljir u sheegay in falka ciidanka amisom ay geysteen waa mid ulakaca waxaana uu intaasi ku daray in ciidanka amisom sidoo kale ay dileen shan iyo labaatan neef oo geel ah oo ay dhaqanayeen labadaasi wiil boliiska gobolka falorida ayaa su-aala weydiinaya nin looga shakisan yahay inuu ahaa ninkii debleyda ahaa ee shanta qof ku dilay siddeedda kalena ku dhaawacay madaarka eedhaysanaan oo boliisku magaciisa ay ku sheegeen easton san diego oo lix iyo toban sano jir ah ayaa wuxuu ahaan jiray askari maraykan ah oo ka soo dagaalamay ciraaq saraakiishan waxay sheegaya in aanay meesha ka saarayn in waxa falkaani ninka ku dheliya ay noqon karto argagixisnimo warbixin sirdoonka maraykanka uu soo diyaariyaya waxay sheegaysaa in madaxweynaha waddankaasi ee ruushka valadimir putin uu isku dayay in donald trump uu ka caawiyo sidii ugu guulaysan lahaa doorashada madaxtinimada ee maraykanka warbixintan la shaaciyaa waxay sheegaysaa in hogaamiyaha ruushka uu amar ku bixiyey in la bilaabo olole looga dan lahaa doorashada waddankaasi ee maraykanka ugu dambayntiina madaxweynaha la doortay ee waddankaasi gaana nana akufo aada ayaa lagu wadaa maanta in lagu dhaariyo waddankaasi gaar ahaana magaalada caasimadda ee akra ku dhowaad koob iyo toban madax afrikaan ayaa ka qaybgeli doona iyo lix kun oo marti sharaf ah xafladda ka dhici doonta iyada oo aada loo adkeeyey ammaanka madaxweynahan waa toddobaatan iyo laba sano jir waxaana horey wax qoreen u dooda bani aadamka waxa uu ballan qaaday xilligii ololihiisa doorashada in uu waxbarashada ka dhigi doono mid firii ah islamarkaana
adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kulnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kulnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso goolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso waa hagaag wararka ka imaanaya degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada amisom ay ku dileen laba wiil oo walaalaha deegaanka wareer male oo hoostaga degmada baraawe bashiir maxamed yuusuf guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada baraawe oo raadiyo daljir la hadli goordhaweyta ayaa sheegay in falka ciidamada amisom ay geysteen uu ahaa mid olokac ah waxaana intaasi uu ku daray in amison ay sidoo kale dishay shan iyo labaatan neef oo geel ah oo ay uu sheegay inay dhaqanayeen labada wiil ee la dilay subeer sheekh cabdi ayaa khadka telefoonka ee degmada baraawe kula xidhiidhay bashiir maxamed yuusuf guddoomiye ku-xigeenka ugu horreyntiina weydiiyey sida ay wax u dhaceen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباري شنط ساعة أي إذا مضي كولونيضها إيش سعودي دقمة براوي كي من مقالة مقدسو أي وحي مينا كلا قرح هذا ماشي اللي يراه هذا ما اللي يراه هذا أبو شيغو أو دحيسو توريدا مريم جوباي يورا مالا ودحيسو meenada waxay ahayd meenada oo soo jeedada oo derbiyaha lagu xiray ahayd meenada marka laba nin oo amsom ah wax ku gaareen midna waa ku dhintay ninna waa ku dhaawacmay intaas markay dhacday ciidamada amisom ee socdeyna gaadiidkiisa waxay u leexdeen joorkay u leexdeen qolo geeley oo meel joogto wadada dhinaceedaas oo oo galbeedka degan ayay ku leexdeen garsaday waxay ugu tageen geela laba wiil oo isla dhashay oo walaalo ah oo maaragtay lama dhalasa dhashood kala dhashay iyo shan iyo labaatan neef oo geela ayay halkaas ku dileen waa tahay markii ay dilayeen eh, ciidanka amisom iyo markii eh, bamkaasi eh, lala beegsaday ma isku marba maxaase u dhexeeyey eh, waqti intee leeg xoogaa baqa xoogaa adiga oo wax yaraa udhexeeyey oo aan badnayn oo adiga halkaa camala udhexeysay meeshii bamka lagula beegsaday oo shabaabka ay bamka kula beegsadeen isla rugtii meeshii lagu diri maaha nimankii meesha wax ka dhaceen ma joogin duurkaa loogu tegay adiga abaare laba kilomitr sida qayaas ay sheegayaan dadka meesha degan oo deegaanka ay nuusii sheegayaan ay ugu tageen duurkay u leexdeen geela macnaha meeshay ku laayeen duurka waaye wiilishii meeshii ku diray waa meesha duurka ah marka wax badanaa u dhexeeyey bamka iyo xoogaa xoogaa saacadaha u dhexeysay sida warbixinta inoogu soo gaartay sababta marka ma la ogyahay labadaas wiil walaalaha ay amisom u dishay gardarro annaga sidaan u aragnay amba shacabka ay u arkaan gardarro beer oo aad haddoo alla yidhaahdo in shacabka soomaaliyeed lagu laayo loogu talagalo waayo amison bareeray u dishay wiilashaasi haddoo alla yidhaahdo wax marmarsiimaa ay samayn karaan haba yaraatee ma jirto wiilasha haddoo alla yidhaahdo annaga mas-uuliyiinta degmada caana looga yaqaanaa aabayaashooda la yaqaanaa ayagaa la yaqaanaa marka haddoo alla yidhaahdo si bareera oo aan leexleexa lahayn oo ulakac aha loo dilay wiilashaas amisomtii ma u tagteen ma la hadasheen maxay eh, eh, arrinkaas idinka dheen haddii aada weydiiseen taleefonaa kula hadalnay waana ballanay magaalada dhanba waxaa ka jiro kacdoona ka jiro oo haddoo alla yidhaahdo arrintaas saaki mudaaharaadaas deminay oo arrintaas looga soo horjeeyo lagu mudaaharaadaayo mudaaharaadka waa joojina waxaan dhahnay bal amisorta annagaas aragnay dadka shacabka hadday kacaan laga dami karo cadow kale oo ku hoos dhuntaa iska dhici karto marka hadda annaga waan ballantanahay saraakiisha nimankii shalay wax direen iyo kuwii halkan xukumayay intaba waa ballantanahay haddeeraa u soconaa annagoo odayaasha deegaanka qayb kamida labadan wiil markii la dilayay ma cid baa la joogtay mise eh, labadooda keliya ahaayeen labadooda keliya ahaayeen geelay ilaashirayay labadooda keliya ahaayeen sidee ku xaqiijiseen marka in amisom dishay hadday labadooda keliya ay ahaayeen eh, labada wiil ayagaa qiraala amisom inay direen ayagaa qiraala waan gartay marka da-dooda ma laydii she- wallahi daawey aniga hadda si xaqiiqaha uma hayo laakiin dad waaweyn oo oo ma ahan eh, aad iyo aad maaragtahay oo oo qaangaaraha oo oo zaa'ida ma ahan sida hadda warbixintii uu soo gaaraysa dacdooda dhammaystiranna dib waa kaaga soo sheegi karnaa hadda eh, si saxan kuguma sheegi kara hadda kolley waa waa dad aad u yaryaray ahaayeen sida warbixinta aan hayo waxaad middaa falkan inuu dib usoo lalaabtay bishii hore waxaa dhacday eh, in eh, amisom ay dishay en, haween iyo caruur oo dad meel joogay ah. maxaa madaxda idinka sarraysa ee dowladda ogala hadli weydeen iyo amisomta eh, gobolka ku sugan maxaa soo celcelin in reydka la laayo wallahi waa kala hadalnay madaxda naga sarreysa waa kala hadalnay dowladda waxaan ugu baaqaynaa amisom waxay caadaysatay inay shacabka soomaaliyeed iska laayto markii oo shirarka la joogana ay tiraahdo gurmud shacabka soomaaliyeed aan nahay annaga shacabka inaan u gargaarna aan nahay i- ay dhahdo markii ay maaragtay jaanis u heshana hal qof hadday garaafo ka gaartay dhiigooda ay arkaan ay shacabka soomaaliyeed ka aargoostaan marka waxaan leenahay kuwa qaraxyada samaynaya hadda aliya shacabka soomaaliyeed baabi'ihaye argagixisada ah iyo amisom haddaanay dawladda wax ka qaban arrinkaas hadda ala yidhaahdo waa waa ma- farahay ka bixaysaa waa laga qabanaya insha allah hadda ala dalka dawladay leedahay dawlad qaran ay leeyahay dalka dilka dal oo hadda ala yidhahdo amisom iskama imaano sharciyada ku yimideen hadda ala yidhaahdo waa lala xisaabtamayaa waa lala xisaabtamaynaa insha allah haddii la yidhaahdo aada iyo aad ayaana ugu kalsoonahay in lala xisaabtami doono kuwii hore ee meesha aad joogtid ee gobolka shabeellada hoose ah ee dadkii lagu laayay ee ayaga xaggay ku dambeeyeen waxay ku dambeeyeen in la ogoleysiiyo dhibka ay geesteen magdhowna ay ka bixiyaan tan maxaa ka rajaynaysaan marka ilaa falkan waa soo noqnoqday waxaan ka rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in lala xisaabtamaayo xisaabtankana ay ogolaan doonto muxuu ahaa sababta ay u laayeen geelana geela labada wiiloo la dilay iyo geela labada wiil geelay ilaashanayeen geelay dhaqaalaysanayeen geelay dhex joogeen gasadooda loogu tegay shan iyo labaatan neef oo geela bartaa lagu dilay waa dhinteen ee, labada wiilna meeshaa lagu dilay haddaba la yidhaahdo afar iyo afar neef oo geelana noloshaa loogu tegay waa ay nool yihiin laakiin waa dhaawac meeshaasa fadhiyaan marka ee, geela sidaasaa lagu dilay ayada marka waa shan labaatankaas neef waxa ay dhaqanayaan shan iyo labaatanka neef ilaa afar ilaa afar neef oo oo hadda oo nool oo oo laakiin dhaawac sagaal iyo labaatankaasay dhaqanayeen labada wiil eh, labada wiil maanta gudoomiye ku-xigeenka degmada baraaway u warramaya waryaheena subayr sheekh cabdiqaadir ayuu kaasi ahaa musharax madaxweyne cali xaaji warsame ayaa sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay hogaamiye ka weyn jeebkiisa cali xaaji warsame ayaa sheegay in uu dhisi doono golayaal dowladeed oo waafaqsan nidaamka iyo shuruucda dalka si loo helo dowlad sal ballaaran waxaana uu hadalkan uu ka jeediyey munaasabad soo dhoweyn ahayd oo shalay loogu sameeyey magaalada muqdisho ka labada aqal ee madaxdii ka mid ahayd wasiiradii hore iyo dhammaan dadweynihii soo dhoweeyey waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa soo dhoweyntii muggal ahayd ay igu soo dhoweeyeen magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliya uga tacsiiya dhammaantood ee dhibaatooyinka isdaba joogga iyo dhiigga daadanaya oo igu dambeeyeen kuwii usbuucan dhacay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa intii ku dhimatayna inuu u naxariisto ee intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu u sahlo ee runtii soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad muhiim ugu ah taariikhdeeda ee sidaa la socotaan waxaa la filayay inay dhacdo doorasho qof kastoo soomaaliya uu ka qayb galo wakhtigeeda ay ku dhacdo bisha sebtembar ee ilaahay subxaana wa tacaala ma qadarinin maantay waxaa la soo gaaray laba kun toddobiyo toban iyadoo weli aysan diyaarsanayn doorashadii soomaaliya waxaase ilaahay fadligiisa in la doortay baarlamaankii doorashada mas-uulka ka noqon lahaa maantay waxaanu ognahay wixii ka dambeeya qaabka doorashada u dhacayso iyo ee qaabkay u dhammaanaysaba waxaa maamuli doona baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya labadiisa gole ee waxaan rajaynayaa insha allahu inay doorashadu si nabad ah si xalaal ah si xor ay ku dhacdo soomaaliya waxay mutaysataa lix iyo labaatan sano ka bacdi inay degto inay hesho siyaasad deggan oo lagu hoggaamiyo inay hesho madax waddankan hoggaaminaysa jeebkooda ka weyn qarankan iyo ummaddan u daqmanaysa dareensan dhibka weyn oo dhacay ee ku celinaysa dhaqaalahooda iyo wixii adduunku u helo soomaaliyana gaadhsiinaysa wax ka wanaagsan meelaha ay marayaan dalalkii uu ka dhacay dagaalka sokeeye sidaan kulligan la wada soconno dalal badan oo africa ayaa dagaal ka dhacay sokeeye waxaa ka mid a siraleon waxaa ka mid a liberiya waxaa ka mid a ruwanda dalalkaa waxaa lagu tiriyaa maanta kuwa africa ugu horreeya marka ay heleen hoggaan wanaagsan iyo dib u heshiisiin sax ah oo dadku ay isugu yimaadeen wixii ka dhacay ay isku ictiraafeen kabacdina ay isu cafiyeen soomaaliya waa dad walaalah waa wiil iyo walaalkii waa wiil iyo inadeertiis waa wiil iyo xididkii waa gabarh iyo xigaaladeed waxaan qabaa waa dad isku qoysa innaga ayaa ka mudan inaynu dib heshiin sax aynu samayno inaynu la wareegno ammaanka dalkeenna oo dhisanno ciidamo qaran oo soomaali ka wada kooban oo isku dhafan oo dalkan amnigiisa ilaaliya dhiigga daadanayana joojiya inaanu dadka soomaaliyeed u horseenno inay waddankooda joogaan dhallinyarada badaha ku daadanaysa iyo gabdhaha ee iyaguna cararaya iyo dadka meel kasta ku dhimanayaahi waa dadkii soomaaliyeed mas-uuliyinta mas-uuliyaddeedana waxaa iska leh madaxda dalka waxaan maanta rajaynayaa intaynu is eedayn lahayn oo isku eedayn lahayn dowladdii la doortay waxaasay samaysay saasay wuxu maamushay saasay yeeshay maanta inaynu u hiilin ummadda soomaaliyeed xilkaa waxaa iska leh baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya labadiisa labadiisa gole iyagaa maanta laga rabaa soomaaliya inay u dooraan ciddii afarta sano oo soo socota gaarsiin lahayd qof walba inuu codkiisa uga qayb galo dib heshiisiin saxa keeni lahayd dhiigga daadanayo joojin lahayd ciidamo soomaaliyeed oo isku dhafa oo waddankan difaaca dhisi lahayd oo bedela kuwa abisom dhaqaalaha dalka u ilaalin lahayd corruptionka iyo musuq maasuqa la diri lahayd doorasho xalaala oo xore soo celin lahayd ciddaas ciddii soo dooran lahayd baarlamaanka weeye iyagaa ilaahay hortiisa iyo ummadda horteedaba la weydiin doonaa maanta go-aanka ay qaataan taariikh mu noqon doonaa waxaan qabaa inaan ka sheekayno wixii dhacay iyo dawladihii hadda dawladda waktigeedu dhammaaday wixii ku yimid waxaa ka muhiimsan inaynu ka hadalno mustaqbalka soomaaliya anugu rajo badan baan ka qabaa waxaan aaminsanahay inay fursad maanta haysato ay ku soo kabato anigu anoo ka mida musharaxiinta waxaan ballan qaadayaa haddii xilkaa la ii doorto inaan mandate-ka cad oo aan sheegay soomaaliya ku soo celiyo dawlad degan oo uusan ninka madaxweynaha isagu isla dhex arkaynin ee uu u soo dooranayo ra-iisul wasaare waddankan haya afarta sanoo soo socota uu kala shaqeeya isaga sidii loo dhisi lahaa laamihii dawladda hadday noqon lahay tii golaha wasiirada tii cadaaladda iyo tii ma garanaysaa la shaqayn laha baarlamaanka intaba adduunka fursadda aan ka haysano nagu soo xili lahaa dadkay dalka isu keeni lahaa ee samayn lahaa dib u heshiisiin sharciga ilaalin lahaa ciidankii dhisi lahaa dawladdaas ciddii qaban lahayd waxaan qabaa inaan inaan dooran karo qof shaqadaa qaban kara ee qof iga munaasabsan hadduu qabtana waxaan qabaa in lagula shaqeeyo maantay soomaaliya fursad baynu haysannaa inaynu mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna iyo ehelkeenna iyo carruurteenna iyo gabdhaheenna iyo dumarkeenna aynu u doorno wixii mustaqbalkooda dhisi lahaa ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu solansiiyo xubnaha baarlamaanka inay taa ay fiiriyaan taasna ay wax walba ka horumariyaan waxaan qabaa soomaaliya ma helinin hoggaan xalaal ah oo dadkan isu keena ma helinin maantaa loo baahan yahay hoggaanka in la raadiyo dad fara badan baa tartamaya waxaan qabaa inay ka soo bixi karaan dadkii soomaaliya hormuudka u noqon lahaa waxaan mahad u celinayaa intii soo dhowaysay waxaan mahad kale u celinayaa saxaafadda oo door weyn ku lahayd soomaaliya inay la arko adduunka waxay ka tahay hadday noqon lahayd dhibkii waddan ka dhacay iyo hadday noqon lahayd wanaaggii waddan ka dhacay waxaan rajaynaynaa sanad guulah waxaan rajaynaynaa saman guulah waxaan rajaynaynaa colaadoo dhammaata waxaan rajaynaynaa soomaaliya oo gacmaha isqabsata waxaan rajaynaynaa dawlad dadkan sharaftiisa iyo sumcaddiisa u soo celisa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo dooro qofka meesha munaasabka u ah isaguna uu ka shaqeeyo wixii dalkaan iyo dadkaan munaasab u ah aad iyo aad baa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
alxaaji wasame ayuu kaasi ahaa sheekh shabiil oo ka mida mashaa'ikhda sida weyn dalka soomaaliya looga yaqaano ayaa xildhibaanada soomaaliya uga degay lacagaha laaluushka ah ee xilliyada doorashada la qaato sheekh shabiil oo waraysi gaar siiyey mid ka mida tiifiyada soomaalida ayaa isagoo nairobi ku sugan waxa uu ka xog warramay diinta islaamka iyo halka ay ka taagan tahay lacagta laaluushka ah ee xilliyada doorashada murashaxiintu ay qaataan aad yar dhaafsadaan aakhiradooda iyo adduunkoodii ciddii ummaddan hogaankooda u habbooneed ay dhaafsadaan dad ummad odayaal iyo kaba qabiilo iyo cuqaashi ummadda lagu sheegayo oo dadka iyo dalkii iyo dantii iyo diintoodii dad u soo xula ku habboon laleeyahay inuu wax ku xelo in misaal la i siiyey runtii waa diin xumo waa akhlaaq xumo adduunkana waa cayb akhrina waa cadaab in ninka meeshan ummaddii codaynaya ee baarlamaan soo galay ee golo sara galay golo hoose galay inuu ku codeeyo dad xukun u taagan qof kanaa ii hanti badan qof kanaa heshiiska ii dhaqaalo badan war lacagtani bilo gudahood bay dhammaan waxaan la is siiyey markay dhammaato laftiina kaa dhammaato adduunka waad ka gaajaysan tahay aakharana ilaahay hortii dembi baad la tegi maxaa kuu yaalla waxaa ka garaabaysaa dadkeena soomaaliyeed inay markay rumeeyaan ninkii siyaasad gala tuug beenaala awey markay rumeeyaan waxaa qofalka waxaa maalin walba hortooda uga jeedaan dadkii inay ka rumeeyaan oy aaminaan berri dadkii siyaasiyiinta ama baarlamaana waxay u sheegaan inay ka rumaystaan waxaa ka badan inay yidhahdaan tuug beenaala ah sababtoo dee nin wuxuu shalay samaynaya aad arkaysay dee shalay waxaad ku taqaynay umaad kula dhaqantaa dadkan golayaasha noqonaya laba xaaraan yeena isku darin baan dhihi lahaa laaluush xaaraan inaad qaadataan oo lacanadi daba socoto ummaddiina aada khiyaantaan waxaan la yaabay nin soomaalida ka mida waa hore doorasho wuxuu yidhi lacag waa qaadasho wy laba dembi weeye inaad lacag laaluusha qaadatana waa dembi dembigaa dembi kale inaad ku darto qof aan ummadda lagu aamini karin ama dad kaga habbooni ay taagan yihiin aad u codaysana waa dembi labaad waxaan dhihi lahaa labada dembi ba in la iska ilaaliyo wey waajibku hadduu mid kaa dhaco inaad mid labaad ku darta waa dembi labaad iyo xaaraan waxaa dhici karta in qofka laaluush soo qaatay dembi buu galay qof uu og yahay inuusan habboonayn oosan mudnayn oo islaaluush ka qaatay waxaa laga yidhi ballan baan galay aher ballantu been bay ahayd baatil wey maa yalzam xukun sharcigeed wax ballanoo kugu laazim kitaab lagu mariyey kuguma laazimo waxaan ugu dheeraada laga yaabaa waahu waxaa la yidhahdaa alfaqiihu lisba la yidhahdaa tug faqiihaayo fiqiga sharcigada aadna u yaqiinay baa nin meel cidlaha socdo dhexda u istaagay wuxuu yidhi adeer waxaad haysata dhig wixii kale marku ka qaaday wy adeer dharkana bixi wuxuu nin weyn baan ahay hay qaawinine wixii kaloo dhan qaadatay niyo magaaladii waa maalin anuu qaawan ma geli karee nebigu iska daa ma jirtid adeer haddaba wuxuu yidhi waxaan ballan kaa qaado markaan tago dharkan waan bixin waan kuu keeni cidnana kuu sheegi maayo markaasuu wuxuu yidhi ballana kaama xidhmo maxaa dhacay bukraha baa tahay waa lagu qasbay sharciga islaamkuna bukraha wax ka xidho ma qabo idhaari buu yidhi dhaartan bukrahu lama qabta buu yidhi waana tuug waa sharcigina waa yaqaana u marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waa lay dhaariyey ballan baan soo qaaday wax ballanaya dhaarahoo sharciga oo kugu waajibaya inaad fuliso qof laga fiican yahay aada u fulisayo ma jirto laba dembi ha isku darin qofku ballan beenuu qaaday dhaar xaaraan uu galay laalush xaaraanan uu cunay ma wuxuu rabaa haddana wuu og yahay qofkan in looga habboon yahay inta socotahay ummadda danteeda iyo diinteeda uga habboonta dembi afraadaa ku dartahay xal ma ah dhaartaasna dhaaraad macsiyo ku dhaaratay weeye kafaara gud toban miskiina maalin qada ka bixisaa kaaga filan walaalayaal waxaan rabaa inaada fariina baalkan laaluushka xaaraanta iska daaya inta dhiman wixii tagayna ka toobadkeena haddaydan laaluushka iska daynaynin dembiga laaluush qaadashada ah ha ku darina cidaan mudnayn ood laaluush ka qaadateen aad u codaysaan ood ummaddii hoggaankeedii iyo diinteedii iyo danteedii iyo dunyada iyo mustaqbalkeedii ood idinku ka mid tihiin oo ahalkiina ka mid yahay oo ilmihiina ka mid yihiin oo walaalihiina ka mid yihiin inaad haddana ugu sii codaysaan cidaan dantii ummadda ku jirin cid kaga habboon ciday taagan tahay waa kharasag iyo dunseeg waa ceeb iyo cadaab shilimadan xunta xaaraantaad cunaysaanna bixi idinka dhammaaday adna waad gaajaysan tahay ummaddana tuug khaayan oo beenaala aad u tahay aakharana cadaab baa ku sugaya ninkaad u codaysay adoo og in lagaga habboon yahayna dembi kasta oo uu sameeya qayb baa lagu qoraya marka intii horeed cuntay iyo inta soo socota yaa badan inta soo socotaa ka badan ninkaa dembigii uu sameeyey oo dhan ay ogeyd in lagaga habboonaa haddii aad haddana ugu sii rido dhaaraad ka toga kafaara gudan karta iyo laaluush xaaraan aho in yar kaaga dhannaa waxaa ka dembi weyn oo kasii kabiiraysan inaad haddana usii codayso qof aad og tahay inuusan mudnayn ama sheekh shabile ayuu kaasi ahaa cabdi xasan cawaale qaybdeed oo ka mid ah hogaamiyaashii soo xukumay galmudug haatanna ah xildhibaan aqalka sare ah oo laga soo doorto galmudug ayaa fariin adag u diray golayaasha cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya isugu jira aqalka sare iyo aqalka hoose mudane cabdiqaydid ayaa ugu baaqay xildhibaanada labada aqal in ay doortaan qof mateli kara masiirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana noqon kara hogaamiye ummadda soomaaliyeed xilligan dan u ah
xubnaha labada gole ayaa waxaa laga doonayaa kitaabka jaamaca bay mareen qur-aanka kariimka ah qof waliba gacanta saaray waxaa laga doonayaa inay aadaan aysan masaalix kala eegine walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay eegaan soomaaliya marxalad adag bay maraysaa yaa samata bixin kara in maaragtay qof waliba garashadiisa yacni dadku aragtidiisu waa lagu kala duwan yahay qofba sibuu u arkaya laakiin niyad samidu waxay tahay iyo daacadnimada kitaabkii la marana ka turjumaysa waxay tahay in dadka musharaxiinta ee soomaaliyeed ee madaxda ee tartamahaya qofka qof waliba uu isleeyahay maantay marxaladdan adag waxbuu ka qaban karaa ayaa la rabaa in codka la siiyo iyadoon sharuud lahayn dan iyo masaalixna lagu xidhin
xildhibaan cabdi xasan cawaale qaybdiid ayuu kaasi ahaa adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo maxamed cali nuur ameerika oo horay safiirka soomaaliya u fadhiya nairobi dalka kenya u soo noqday haatan aamasharax madaxweyne ayaa waxa uu ka xog warramay shirar ay muddooyinkii ugu dambeeyey muqdisho ku lahaayeen isbahaysi ay samaysteen qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka soomaaliya ameeriko ayaa ka sheekeeya hamigiisa iyo sida ay la tahay in soomaaliya ay ku hagaagi karto cabdixakiin xuseen xasan ayuu u warramay
ana weli waa shirnaa masxaynti baa nahay oo musharaxiin ah annaga waxaa noo go-an in ummada soomaaliyed aan u sheegno dhibaatooyinka ay dowladii waktiga dhamaatay ee keentay madax ka tirsan dowlad horena ay hadda xilka doonayso in xilka loo doorto madaxweyne cusub ayaan mataqaanaa ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha la sheegay oo xagga xataa doorashooyinkii xildhibaanada qaarkood dabamareen iyo laluush ay lagu soo weynayey waxaan sheegnay in xildhibaano musharaxiin ah oo cabanayo ayagana in xaqooda mataqaanaa la dhegeysto haddii sax yidina xaqooda la siiyo kuwii kusoo galay boob iyo iyo awood sheegasho iyo lacagyada xilka laga qaado oo aynan ka qayb gelin baarlamaanka soomaaliyed waxaa kaloo aan samayn doonaa iskuulaad lacag la-aana iyo cisbitaal lacag la-aan aan samayno sababtoo ah soomaaliya laba kiiba sideetan waa dhalinyaro ka yar soddon iyo shan sano iskuul ma haystaan shaqo ma haystaan taariif bay aadayaan kooxaha nabadid bay gelayaan waxaan balan qaadana sidii anigaba hadda aniga maxamed caawur ahaan waagii aan yaraa waxaan kusoo bartay iskuulaad lacag la-aan ah hoose dhexe ilaa iyo jaamacad kusoo bartay dugsi sare kusoo bartay in waddanka saas loo yeelo saddexaad waxaan la dagaali doonaa musuq maasuqa soomaaliya waxaa mar kasta la yidhahdaa musuq maasuqa ayay u horeysaa waxaan samayn doonaa hay-ad madax banaan oo la dagaalanka musuq maasuqa ah ka madax banaan dowladda haddii lacagta canshuuraha laga qaado ganacsada soomaaliyeed iyo lacagta ayna siiyaan waddamada saaba saxaabadaan nahay si saxa loo maamulo oo xaq ah waxaan aaminsanahay in ciidankeenana xaqooda helayaan shaqalaha dowladda xaqooda helayaan hadda waxaan maqlaynaa in sanadku dhawaad ayna mushaar qaadan shaqaalaha soomaaliyeed iyo ciidanka amniga o dhan aad baan u amaanaya ciidankeena oo iyagoo saas u dhibaateysan waddooyinka taagan waddanka difaacaya waxaan rajeynaha insha alla tacala inaan iyagana xaqooda siin doono iyo midda ugu dambeysa oo aan ka shaqayn doono waxa weeye dib ushisiin soomaaliya waa og tahay waxaa la sameeyey dib heshiisyo fara badan waddanka dibaddiisa gudihiisa ayaan ku qaban doonaa annagoo weliba kaashan doono isimada iyo boqorada iyo maraqyada nabadoonada dib heshiisyo dhab ah oo somaaliya gudihiisa ayaan samayn doonaa gaasuskaya kadib dad waalaha oo deris ahaa oo deganaa ayaa dagaalay dad ka dilay guryo kala haysta qaarkood waxaa maqlaysaa inaan imaan karin guryahooda imaan karin taa waan kasoo jeesanaynaa dibshinta adiyada sameeya waxaan aaminsanaa in soomaaliya ay gacmaha iskasa doonto
maxamed nuur cali ameeriko maxay tahay siyaasadeeda ku aadan ee ciidamada shisheeye ee waddanka soomaaliya ku sugan in muddo ah ciidamada amisom ee soomaalida jooga marka hore waa waa mahad celinaynaa gacan bayna siiye qaarkood baa udhintay soomaaliya iyagoo difaacaya mataqaanaa nala dagaalamaya laakiin waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii ciidankeenna ee waddanka la wareegi lahayd in la joogo xilligii ciidanka soomaaliya ay amniga waddanka la wareegi lahayd taana waxay imaanaysaa markii tabar fiican la siiyo marka xaqooda la siiyo waxaan aaminsanayaa haddii dowlad cusub oo xaq ah ay dhalato haddii aan lii doonto madaxweynaha ciidanka amisom waa u mahad celinayaa waddanka annagaa lagu wareegaya insha allah warkooda iyo iyo mataqaanaa hadalkooda ayaa laga garanayaa isbeddel baa la doonayaa afar sano oo kale oo dhibaato ah amni darro shaqo la-aan gaajo baahi laguma jiri karo waayahay maxamed waddanka waxaa ka dagaalamaya ama dowladda kasoo horjeeda xogag aan ogolayn ama aan aaminsanaynba jiritaanka dowladda ayaga haddii aad waddanka madax ka noqota maxaa kaaga qorshaa hooyada nabadiidka marka hore waxaan u taageynaa gacan nabadeed nabad baa ugu baaqaynaa weliba kuwa soomaalida ah inay qoryaha dhigaan inay nabad qaataan kadib ayaan wada fiirsanaynaa ciddii nabad qaadatana waa la axfin doonaa waxaan aaminsan nahay haddii lasoo fadhiisto in xal la gaarayo laakiin ciddii dagaal iyo nabad aana doonin anaga lama fadhiisanayno waa lala dagaalaya baarlamaanka sharafta leh ee amalka sare iyo golaha shacabka waxaan ugu baaqayaa inay doortaan muwaadin soomaaliyeed ku doortaan soomaalinimadiisa ku doortaan khibraddiisa ku doortaan wixii soo qabtay oo laga ogyahay iyo aaminaadiisa ayna ku dooran qof dhahaya xoog baan ku rabaa kursiga ama lacag baan bixinaya ama laaluush kale iyo iyo awood kale ayuu sheeganaya ku bixin ku siinin ayaan ka codsanaya walaadii wadama dalka aan nahay annagana ma dooran inay dib noqdaan ayagana nama dooran ilaah baa ka dhigay anaga diris wanaag baan ka doonanaa laakshaasadeenna soomaaliyeed faraha inay nagala baxaan ayaa wanaagsan annaga waa inaan waxayna qabsanaa laakiin diris wanaag iyo saaxiibtinimo iyo wax kale way jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay in soomaaliya loo dhaafo soomaaliya soomaaliya soomaali baa iskale maxamed cali nuur ameerka oo cabdixakiin u warramayey ayuu kaasi ahaa
suaalka weyne dalkayaa iskale wa suaalka weyne dalkayaa iskale qabiilka diidaale midlihimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale guud ahaan barnaamijka xulashada daljiro idinka imaanaya magaalada muqdisho maanta intaas ayaan ku soo koobaya waa soo saaradii timintii weliya maxamed cabdulaahi cali kooshin oo dhammaantiin idin leh ammaana allah
imaankiisu deeqaale وسؤال دعويني دلك يا إسكالي وسؤال دعويني دلك يا إسكالي بديو قدهما رجلها أمي كلم دقناتا أقري بالي أقري بالي دقناتا أقري بالي بديو قدهما دنجرها أمي كانوا دقناتا أقري بالي أقري بالي دقناتا